magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya muddooyinkan weliba markaasiha kabada haya xarumoolka gadaba noocyada shalgadiisan ee dharka isboortiska sida kowo sala xale ee lanka talgale garoonka iiska macamilka ee saaran iyo haan kaleed oo taakooyinka leh banooniyaalka noocyada shalgadiisana finaaniyaalka buufsan iyo haan kale caadiga e dhallinyarada magaalada baydhabo ka nool ee xiiseeyeen banooniga lugta yo horaantii fanaanado iyo kudoonada jaran oo buufsan magaalada muqdisho ee caasimad dalka soomaaliya balse hadda waliba meelo ku batay baahiyihii iyo markaasieen kudoonadaayang magaalada muqdisho xaruntalka gadow agabka isboortiska ee eetuzada waliba iyo kumeetaa xarumooyinka dhawaamadaasaylaga kordhi magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay taas oo lankatalgali iniyo dhallinyarada magaalada baydhabo in markaasay ku helanga dharka isboortiska qeeboosha shalgadiisanga oo weli markaasayo ka helayanga qiimo ku jaban kii horaantii markaasayoon ka darsada jaranga magaalada muqdisho ee caasimad dalka soomaaliya arlaadi rediyo oo yeebooqatay xarunta lakagadaba dharka isboortiska ee eetuzada oo ka horjeeda garoonka bunonog logta dhaktar ayuub stadium yaa shaqaalaha kusugun waliban walku weydinay walyaabo iyo gadaayaan iyo sida markaasayoonku faa'iidanga dhallinyarada ka nool magaalada baydhabo gaar ahaana han xiiseen bunonoga logta
alaabo badan oo yo anfacayaan walbaayaxaabo badan oo ku helen isboortiska qiibiya shaldugun finaaniyaalka oo tiimata finaaniyaal caadi oo yo ka dheelayaan koobubkii baasijeeriyaal sigsaame qalab ayu nooc walkastayaalan iyada iyadan dhawaayan dhallinyaradan iyadan dhawaayan waan iyadan ka faraxsano waxyaabo badan kumid mee kumid finaaniyooyinka oo etuzedka kobo oo beriime koobub belidooyin finaaniyaalka calbiitarka calanwadayaal calanka oo calanwadayaal qaadaayan rajaali roose qalab sports walnoo maqumale si una aaminsanin ma qiimaga macnaha sioo dhallinyaradan heshaan qiimo kuduwan hayna dhallinyaradan iyadan dhawaan qiimagan waana ka ganacsanyi
finaaniyaalka maadaama ewerin jarana qalad ama isinka buufiyaasan ama naasanka codsadan macnaha buufiska hayna qeybo shalduwaayna buufiska noocyaal kala duwana helaan soo caadiya oo dhaxgal iyo soo dhejisa badiyaal kaleraal badanee may dhallinyarada inka baaqalayd oo idan qaladkan oo iyo ku faa'iidaysadaan macnaha dhallinyarada ma inka baaqi fadeentii oo safayla macnaha qeyb qaadadan waana safayla nimbooqadan waan iyada iyada macnaha aan dhawaayan waana safayla safayla mayna aan ku hanbooqadan
tan waliba yeynaska jarte horumaro markaasi iyo diiraayta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya gaar ahaan xarumooyinka markaasaylka gadawa agabka shalgadiisan ee dharka isboortiska dhallinyarada ka nool magaalada baydhabo yasiyeedii markaasi handhabayan xarumooyinkan hakabadahan magaalada baydhabo taas oon la micnaatay ini markaasayse jaban iyo ka helayanga dharka ama agabka shalgadiisan ee horeyoonku dalbada jaranga magaalada muqdisho dhallinyarada isboortiska xiisayaasa ee ku sugan magaalada baydhabo yaa maalmo khamiisti iyo jimaada hindhooga gabadaayanga iyagoo markaasay ka labisan maaladooyin shalgadiisanga haanshoonka buubsan magaasho iyo weliba haano ka qoran magaca kooxda markaasayoon dhiilayanga siid cali muuse maxamed redio arlaadi xarunto ee tuzad ee magaalada baydhabo